maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug oo kaashanaya shacabka magaaladaasi ayaa si wadajira u bilaabay ololo lagu furayo qaar ka mida wadooyinka magaalada gaalkacyo gaaraan xaafadda iyo meeska si loo soo celiyo bilicda magaalada duqa magaalada gaalkacyo ee puntland xasan maxamed jaamac ayaa ka warbixiyey ololaha ay sameeyeen ee xaafadda iyo mayska magaalada gaalkacyo oo uu guddoomiye ka yahay maxamed cabdirasaaq oo runtii ah nin dhallinyaraha firfircoon oo dhowaan xaafaddu ay dooratay waxuu qayb ka ahaa runtii barnaamijka gaalkacyaha cusub ee aan doonayno haddii aan la idmo mustaqbalka inaan samayno ayuu qayb ka ahaa barnaamijkan maanta wadafurista ee halkan aan u taagannahayna waxa uu qayb ka yahay ama horudhac u yahay barnaamijkeenna gaalkacyaha cusub oo aan doonayno inaannu ku hagaajinno wax ka qabanno oo aannu dadkeenna wax ku celinno waxaan ka bilownay dadka in wax lagu celiyo inaan keenno dad aqoon leh oo dadkooda wax ku celin kara halkaas ayaan ka bilownay ilaahay baa awoodda leh ilaah baa wax guuleeya guushiga guuldarradaba ilah baa bixiya ilah baan weydiisanay inaynu nagu guuleeya hadafkeenna halkan waxaad ka muuqata waddooyin aannu furayno ilaa iyo laamigii ayaad u jeeddaan marka annaguna dantiinni adeegayaashiinni baan nahay dantiinna aanu haynaa guryihiinna idinkuma haysanno laakiin waddooyinka ayaan rabnaa inaan idiin hagaajino iyo dariiqyada dhinaca kale haddaad u jeensatid dhinacan waad aragtaa waddadii sida loo soo furay oo hadda ay tahay ilaa laamiga ay muuqato weliba derbiyadaas kalena waa la celinayaa waa la jebinayaa dhinaca kale haddaad u jeensato kaamirooyinka aad ula jeensataan waxaad arkaysaan waddadii sida ay tahay ay xihan tahay geed yahuud baa ka baxay meel furan ma jirto waxaan rabnaa ilaa iyo meesha ugu dambaysa inaan wadno oo aanu socodsiinno marka runtii mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa dadkii halkan degganaa xaggee jireen waddadan markay sidaa noqonaysay xaggee bay jireen waxaan leenahay aan u soo jeensanno magaaladeenna quruxdeeda iyo ammaankeeda iyo horumarkeeda aan ka shaqayna insha allah caqabada way jirayaan weligoodna waa jiri doonaa kuwo ammaan baa jiraya kuwo kalaa jiraya weligood waa jirayaan laakiin caqabadaha waa lala macaamilaa waa lala macaamilaa caqabadaha lagama baqo qof caqabada tiriyana ma guulaysan insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo xaafadda yamayska gudoomiyaheeda ka soko guddiyadeeda kala duwan guddoomiyaha xaafadda iyo meeska ee magaalada gaalkacyo maxamed cabdirasaaq warsame iyo qaar ka mid ee dhallinyarada xaafaddaasi ayaa sheegay inay mar kasta diyaar u yihiin inay ka qayb qaadan doonaan horumarka magaalada gaalkacyo saaka waxaan joognaa xaafadda yameys gaar ahaan laanta saddexaad iyo laanta afraad oo aanu ka wadno geeda wadda furistii iyo geeda jaristii runtii shaqadan waa shaqadii aanu ka ballan qaadnay guddoomiyaha hortiisa iyo bulshada xaafadda maanta shaqadii koowaad baa noo bilaabatay waxaanu ku jirnaa laanta saddexaad iyo laanta afraad si fiican bay noogu socotaa kulankii soo ajiibidda ahayd aanu baaqa ugu dirnay dadka xaafadda runtii aad bay u mahadsan yihiin waa ka soo qayb galeen waxaanu rajaynaynaa insha allahu xaafadaha dhimanna oo laamaha dhimanna inay intaasna insha allahu iyaguna ay qaybtooda qaataan hadduu alla idmo waxaan halkaan runtii uga mahad celinayaa dadka xaafadda laan taagannahay guddoomiyaha xaafadda maxamed cabdirasaaq warsame iyo nagala qayb qaadanayay dowladda hoose ugu taliyay duqa magaaladu runtiina waa bogaadinaynaa arrintaas ma garanaysaa inay garab nooga noqdaan dowladda hoose annaguna waxay noo tahay dhallinyar ahaan in maaragtay haddii dhallinyarada la jiheeyo ay ka faa'iideyn karaan xoogooda iyo muruqooda